Fahamka shuruucda dalka ay fahmayaan wariyeyaasha iyo warbaahintu waxa uu muhiim u yahay xoojinta habsami u socodka shaqada wariyaha, waxaana uu ka qayb qaadan karaa ka hortagga burburinta iyo sidoo kale cadaadiska ay xilliyada qaar la kulmi karaan warbaahinta iyo wariyeyaasha. Haddaba, sidee ayay muhiim u tahay in ay wariyeyaasha bartaan shuruucda dalka? Arrintaas waxaa sharaxaad ka bixinaya aqoonyahan Cabdirasaaq Maxamed Cilmi oo kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Waana qasab in maaragtay qofku wuxuu ka shaqeynaya inuu barto oo shuruucda dalka barto oo shuruucda saxaafadda barto oo maaragtay sheeg dowladnimada shuruucda looga baahan yahay anshaxa wariyaha inuu barto waxyaaba qaar waxaa jira dadka caadiga ay soo maaragtay soo gudbi karaan oo maaragtay soo bandhigi karaan laakiin qofka saxafiga maaragtay is wax walba maqla ama wax walba arko soo gudbi karin waxyaaba looga baahan yahay waxaa kamid ah kow wax walba uu maqlo inuu baaritaan ku sameeyo saxaxaanshahooda iyo maaragtay inay maaragtay muhiim tahay xitaa in bulshadana la wadaago marka aqoon dhankaas waa looga baahan yahay oo ayagana inay barasho iyo maaragtay iyo iyo aqoon dheeriya inay ku sameeyaan isheeg shuruucda dalka ku saabsan
Maxamed Cabdi Maxamed waa tifaftiraha idaacadda maxalliga ah ee reediyo Galgaduud waxa uu ugu baaqayaa wariyeyaasha in ay bartaan shuruucda dalka si ay hawshoodu ugu socoto si hufan isaga oo sheegay in qofka wariyaha ahi marka uu ku socdo sharciga ama uu fahamsan yahay aysan suurtagelaynin in uu la kulmo caburin iyo cagajuglayn toona runtii waxaan leeyahay marka aan ku hormaro warbaahinta ama saxaafadda ama wariyaasha kii la doonaba ha la yidhaahde horta qofka wariyaha ah waa in uu cuskadaa uuna maaragtay ku socdaa mar waliba sharciga uusan sharciga ka tallaabin sababtoo ah markaad sharciga warbaahinta iyo shuruucda dalka u yeelana aada dhowrto aadna ku shaqaynayso waxa aad wax ku tabinaysana sharcigaasi ahaadaan dee ciddii kugu xadgudubta dabcan sharcigu mar walba isaga kuu hiilinaya waxyaabaha qaladaadka keeni karana in ay ka fogaadaan
shuruucda dalka qaybo badan oo ka mid a ayaa si weyn awood u siinaya saxaafadda dalka waxaana ka mid a dastuurka dowlad goboleedka galmudug qodobkiisa kow iyo labaatanaad iyo sidoo kale qodobka labaatanaad